الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسي نوح قبل أبنيا بلو سورة غافر suuratu kaafir makiyatun suuraddaani waa maki suuradda afartanaad weeye xagga suwarka markii lasoo tiriyo aayaadkeeduna waa siddeetan iyo shan aayadood qur-aanka makigaa meesha uu ka hadli jiray iyo arrimihii caqaa'idka ayay ka hadlaysaa suuraddu waxay tilmaamaysaa macrakada iyo dagaalka dhex maraya markasta xaqa iyo baadilka ama hanuunka iyo dalaalka suuraddani waxay ku bilaabanaysaa tilmaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sifaadka ilaahay wanwanaagsan ayay ku bilaabanaysaa waxay suuraddu soo bandhigaysaa kuwii gaalada ahaa iyo kuwii mukadibiinta ahaa sida loo qabtay loona baabi'iyey nebiyullaahi muusa laga hadlayaa calayhi salaam waxaa kaloo laga hadlayaa ninkii ilaahnimada sheegtay ee fircoon la dhihi jiray addaaqiyat ljabbaar ninkii la dhihi jiray wey waxay suuraddu ka hadlaysaa aayaad kowniya ayay soo bandhigaysaa qeyb ka mida oo ilaahay waxdaaniyadiisa loo daliishanayo subxaana wa tacaala suuraddu waxay keenaysaa tusaale iyo mathal loo samaynayo qofka muuminka iyo midka gaalkaa waxaa lagu matalayaa qof basiiro indha leh oo wax arkaya iyo mid acmaa ah oo arag laaway ah ayaa lagu matalaya marka qofka mu'minka falmu'minu calaa nuurin min allaahi wa basiira nuur iyo basiirow dul saaran yahay waalkaafiru yatakhabad fi dulaam kan macnaha gaalkaana mugdigaas uu ku dul hamagsanaya oo hadba ku kufoo dhacaya suuraddan waxaa lagu magacaabay suuratu kaafir لأn اllaha tacaalى dakara hada اlwaصfa اljaliil waصfiga jaliilka ah ayaa ilaahay sheegay waayo kafri dembi baa ku imaanaysa waصfigaasoo ah min sifaati اllaahi اlxusnaa tilmaamaha ilaahay wan wanaagsan suuradda bilowgeedaabaa lagu tilmaamayaa kaafir اdembi waqaabil الtawbi mar labaad baa la soo celin doonaa oo sifadaasoo maqfiradaasoo ninka muuminkaa marka qisadiisa aan gaarno wa ana adcuukum ila alcasiizi algafaar ayuu dhihi doona suuraddan waxaa kaloo la yihahdaa suurat lmu'min waxaa lagu sheegay qisadaas mu'minu ali fircawn ninka la yidhaahdo bismi illaahi اraxmaani اraxiim xaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik xuruufta muqadacada la yidhaahdo hadda kollayba ilaahaybaa horta macnaheeda og markii la sheego laakiin inta badan qur-aankaa laga warramaa waa inta badan oo sida qaalibka ah waxaa la isku baraarujinayaa qur-aanka icjaaznimadiisa oo qur-aankii oo xuruuftan hadda aa furi la-dihiin oo garan la-dihiin iyo xuruuf la mida ka kooban waa kane xaamiim maxaa looga jeedaa ilaahay baa og waxa looga jeedo xaa iyo miimna waa ku jiraan kelimaadka kaloo dhan waa ka buuxaan oo waa la yaqaanay xaa iyo miim mar haddii marka aan xadiis saxiixa fasirku ku imaan qur-aanka dhexdiisana aan fasirka laga dhexelin saasaa loo bandhigayaa tanziilulkitaabi kitaabka soo dejintiisu min allaahi ilaahay xaggiisa uu ka ahaado kaa-inu min allah allihii alcasiizi ee qaalibka ahaa fii mulki alcaliimi fii khalqih allihii caliimka aha ee ogaal badanaha aha allahaasaa qur-aanku ka yimid meel kale kama imaan allihii kaafiri dembi dembiga kii dhaafayey ah dembiga allihii dhaafay kaafir yacfuu can dunuubi alcibaad ilaahay addoommada dembigooda waa mid iska cafi ah wa qaabili tawbi towbadana kii aqbalayey ah ilaahay towbada aqbalay oo towbadda kuwa toobad keenay ilaahay waa aqbalaa towbatulcusaad kuwa caasiyaasha ah oo xumaaday ee cisyaanka la yimid markay noqdaan oo alla u toobad keenaan ilaahay waa ka yeelaya waa ka aqbalaya weliba ilaahay waa jeceliy kuwa u noqda oo toobadda keena qaabil taw allihii shadiidi lciqoobi ciqaabkiisu darnaa ciqaabkiisu darnaanta badnaa macnaha yaa ciqaabkaasi ku daran yahay liman takabbara wadaqa qofkii kibre oo qooqo weeye wa acrada can daacati lmowlaa allaha mowlaha daacadiisa iyo khidmadiisa ka jeensada qofkaa ciqaabka la ciqaabana ilaahay ciqaabkiisu waa mid darnaan badan allihii didawli fadliga iyo nicmaynta iska lahaa dilfadli walincaam weeyaan didawli suuratu dawl baa ka mid ah suuradda magacyadeeda allihii nicmaynta iyo fadliga u maaligaala iska lahaa markii hore marka tilmaamahaas waxaa la soo sheegay kaafiri dembi wa qaabili tawbi shadiidilciqaabka waa la dibdhiga laa ilaaha ilaa kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane laa macbuda bixaqin ila allah rabbi aan alla ahayn oo ma jiro ilayhi xaggiisa oo keliya baana almasiiru marjicu ahaaday ilayhi laa ilaa hayri waxdah alle keliga xaggiisa ayaa marjicu lkhalaa'iqi khalaa'iqda oo dhan noqodkoodu ahaaday waa ahaaday waxa weeye waxaa halkan ku beerateen baa xagga ku goosanaysaan acmaashiinni baa xagga laydinku abaalmarinaya marka waxaa la yidhi waxaa la hormarshay makfirada iyo towbadda waxaa laga hormarshay ciqaabka oo shadiid ilciqaab ah waxaa la ishaarayaa fadliga ilaahay waasac ahaanshiis iyo ilaahay raxmadiisu sabaqat cadaabahu ilaahay raxmadiisu inay ka sabaqdo ka hormadhay ilaahay cadaabkiisa raxmaddaa hormadhay sidaa markii laynoo tilmaamay suuraddaani marka waxay u horeysaa toddoba suuradood oo xawaamiim la yidhaahdo alxawaamiimu sab ama aalu xaamiim waxay leeyihiin abu xaatim wuxuu leeyahay waxay dhahaan xaamiimtaa markii la jamcinayo iyo daasiinayo dawaasiin iyo xawaamiim ayay yidhaahdeen wasawaabu in la yidhaahdo weeye sida sawaabkaayo dawaatu daasiin iyo dawaatu xaamiim iyo dawaatu aliflaamiim ayaa ugu cajo badan saddex arrimood baa ku jira toddobadaa suuradood weeye maa yujaadilu ma doodo fii aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa waa qur-aanka kariimka ma doodo oo ma diido oo kama murmo ila aladiina kuwa mooyaane kafaruu gaaloobay kuwaas jaaxidiinta kuwa unbaa diida oo ka hor yimaada oo ka murma ee falaa yaqrurka yaysan kugu kadinin oo ku dagin ayuhalcaaqilu hadda waa qof kastoo caqli leh khidaabka nebiga lala khidaabayo calayhi salaatu wasalaam dee ummaddiina waa u yaallaa wixi aan nebiga khaas ku ahayn falaa yaqrurka yowsan ku kadinin taqallubuhum kuwaas iyagaa gadgadoonkooda gaaladaas iyo kuwaa liladiina kafaruu layidhi gadgadoonkooda filbilaad magaalooyinka dhexdooda ay gadgadoomayaan oo hadba dhinac u gooshayaan oo tasaruf iyo tijaaro iyo ganacsi iyo masaaric beero iyo masaakiin guryo iyo kambaniye iyo mamaalik iyo tijaaraad ay hadba dhan ka keenayaan waxba yaa yaysan ku dagin weeyaan ha ku kadsoomin wey waxaasoo ay haystaan waa ashqa naas dadka kuwa ugu ayaan daran wey waxaan ay haystaanna waa mataacun qaliilun waa wax dhammaanaya waa hoos adduunyadu dillun zaa'il hoos zuulaya wey qorax hadday timaado soo ma dhammaado hoos saasoo kale wey haddaan xataa ilaahay wuxuu leeyahay u korto laa uhmilhu ma halmaamayo haddii loo kaadiyo laga tegi maayo kolleyba haddii loo seeta dheereeyo lama halmaansana ee waa la qabanayaa macnaha akhda casiizin muqtadir alla casiiza ee muqtadira awood badan qabashadii baa la qabanaya aayadda waxaa nebiga ugu sugan calayhi salaatu wasalaam tasliye wax la yidhaahdo iyo dejin iyo sabirsiin waciid daranna wuxuu ugu sugan yahay kuwa gaalada ah waxaas ay hadba meel macnaha hadda adduunku waagaas adawaadkan iyo waxaan gaadiidkan lagu kala gooshayo oo saacado yar ka koonayo ka koone la tegaya ama ka qaarad ka qaarad maba oolinba ama maba jirin iyagii gaaladii oo adduunyadii loo sii badiyey oo hadba nooc helay weeye falaa yaqrurka taqallubuhum fi lbilaad waxaasay samaysteen waxaasu awooday leeyihiin waxaasay heleen waxaas waa dhammaanaya waxaana wax daa'imaya maaha waa mataacun qaliilun wey qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi kadabad waa beenisay qablahum kuwaan hortood qowmu nuuxin nuux qoomkiisi baa beeniyey nebi nuux bay beeniyeen ambiyada ilaahay oo dhan iyagoo beeniyey bay ka dhigan yihiin mar hadday hal nebi beeniyeen waalaxzaabu axsaabtiina waa beeniyeen kuwiisi soo baxays min bacdihim walaxzaabu oo min bacdihim ahaa kuwiisi soo baxays kuwaasna ambiyadoodii bay beeniyeen waa alumamu aladiina taxazabuu ummadihii isu soo gaashaan buursaday oo ambiyadooda isku soo gaashaan buursaday iyaguna ambiyadoodii bay beeniyeen xaqii alleh u soo dhiibay ambiyada ma ay aqbalin reer caad reer samuud fircoon iyo kuwii la midka hawey wahammad waxayna hamiday oo damacday kullu ummatin ummad dhammaanteed birasuulihim rasuulkooda inay dhibaateeyaan ummad kastoo ummadihii beeniyey xaqa waxay damacday kullu umma birasuulihim biqatli rasuulihim rasuulkii loo soo diray inay dilaan ama biakhdi rasuulihim rasuulkoodaas inay qabtaan bibadshihi qabashadiis inay dilaan ama qabtaan ama xiraan ayay ku dadaaleen xarasuu calaa qatlihi bikulli mumkin waddo kastoo suurtagalah inay dilaan bay u soo mareen rasuulkoodii kuwo waxaa jira marka dilay ambiyadii loo soo diray iyo rasuulkii loo soo diray kuwo dilay baa ku jira wa qatlihim ilambiyaaa bikayri xaqin xaqdaray ambiyada ku laaya ummad kasta sidaas bay hamiday wahamad kullu ummatin birasuulihim liya'khuduuhu wataas inay qabtaan rasuulkaas wajaadaluu waana doodeenoo waa murmeen bilbaaili baail bay ku doodeen maxay baadil ugu doodayaan waxaan jirin liyudxiduu inay simbirirxeeyaan bihi baadilkaas inay ku zuuliyaan alxaqa xaqa inay ku zuuliyaan baadil bay ku doodeen rususha ilaahay bay baadil kula doodeen liyudxiduu waxa weeyaan inay zuuliyaan oo buriyaan oo simbirirxeeyaan xaqa iska cad oo meesha ay ka riixaan baadilkana qaataan ilaahay wuxuu yidhi faakhadat liyudxiduu bihi lxaq faakhadtuhum ilaahay wuxuu yidhi waan qabto hum kuwaas waa qabto waa halaagay weeye halaag daran fakayfa sideebow kaana ahaaday ciqaabi aniga ciqaabkaygii waa qabtae taariikhdii wataa waa laydiin sheegaye war bal ciqaabkaygii see ahaaday istifhaamu tacajubin fakayfa kaana ciqaabii lahum ciqaabkan ciqaabay see ahaa oose maxay ka dhigan tahay alam yakun shadiidan fadiican ciqaab daran oo foolxun mausan ahayn ha dhibaato daran horta ma la dhadhansiiyey ma la baabi'iyey wey booskiisii ciqaabkaasi ma dhacay wey fa kayfa kaana ciqaab booskiisiibau dhacay wey wakadalika sidaas bay xaqa sugnaatay kelimatu rabbika rabbiga kelimadiisu cala aladiina kuwii dushooda kafaruu gaaloobay wakadalika waa maay kuwii hore kelimatulcadaabku sow ugu dul sugnaaday ayaa kuwaanna gaaladaa xilligii nebiga joogtayna kelimatulcadaabkiibaa ku dul sugnaaday wakadalika sidaas kuwaan cadaabku ugu sugnaaday bay xaqa sugnaatay kelimatu rabbika rabbiga kelimadiisu cala aladiina kuwii dushooda kafaruu gaaloobay sidaas bay macnaha arrintu noqoto wakadalika xaqat kalimatu rabbika cala aladiina kafaruu kelimatu lcadaab waa laamlaanna jahannama in badan baa lasoo sheegay aayaddaa wey maxaa yeelay annahum liannahum iyagu asxaabu nnaari naarta asxaabteedu marka wakadalika kamaa waqaca lilumami asaabiqati ummadihii hore sidai u dhacdo cadaabku ugu dul sugnaaday iyo kelimatu lcadaabku sidaasoo kale bay xaqa sugnaatay kelimatu rabbika oo laamlaanna jahannama ah cala aladiina kuwii kafaruu gaaloobay maxaa yeelay liannahum annahum liannahum iyagu asxaabu nnaari wey naar asxaabteed weeye naar bay la saaxiibayaan wey qaala tacaala ilaahay wuxuu aladiina kuwa waxaa laynoo tilmaamayaa hadda oo ilaahay inoo sheegayaa malaa'igta wanaagsan xaalkooda iyo dadka mu'miniintaha ee baariyaasha ah xaalkooda mar haddii gaaladii iyo fujaartii lasoo sheegay tanna waa laynoo caddaynayaa ilaahay wuxuu yidhi aladiina kuwa aladiina kuwa yaxmiluuna xambaarsan alcarsha carshiga ilaah addoommadaas muqarabiinta ah oo xamalatul carshiga ah kuwa carshiga xambaarsan iyo waman xawlahu hareerihiisa kuwa ah xowla alcarshi malaa'igta kaleo ku gadaaman ama ku hareeraysan carshiga dhinacyadiisa oo cid tiradooda taqaanaysan jirin alla mooyaane yusabbixuuna kuwaasi waa tasbiixsanayaan bixamdi rabbihim xaalay ku maran yihiin iyagoo carshiga ilaahay haya oo ku gadaaman carshiguna yahay acdamu lmakhluuqaat wax ilaahay abuuray waxa ugu weynanka badan ayay misna ilaahay adeecayaan oo cibaadaysanayaan yusabbixuuna bixamdi rabbihim malaa'igtaa tilmaantooda wataas ilaahay bay nasahayaan tasbiixdu waxa weeyaan sifaadka naqsiga ayay ilaahay ka hufayaan sifaatulkamaal bay ku ammaanayaan wayu'minuuna waana rumeeyaanoo waa rumaynayaan bihi billaahi ilaahay jiritaankiisa bay rumaysan yihiin wey inaa aan la kala jirin bay og yihiin ilaahay cibaadadiisa walaa yastakbiruuna can cibaadati wey ilahay cibaadadiisa iskama kibrinaya haddii la yidhaahdo marka wayu'minuuna bihi horaaba laga gartay xamalatul carshi iyo malaa'igtoo dhanba inay alla rumaysan yihiin wayu'minuuna bihidan dambe maxay tahay waa fadiilada waxaa la caddaynayaa iimaanka sharaftiisa iyo fadiiladiisa iyo isjeclaysiin iimaanka la isjeclaysiinayo ayaa lasii caddaynayaayo wayu'minuuna bihi waxaan kaloo marka diidan rumaynta ilaahay ee rusushiisa inay dhumeen baa meeshaas kasii caddaanaysa iyo iimaanka sharafta uu leeyahay malaa'igtaa hawshaan marka ku jidha yusabbixuuna bixamdi rabbihim kow wayu'minuuna bihi labo wayastakfiruuna waxay kaloo u istikfaar dalbayaan liladiina kuway liladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyagoo ilaahay caabudaya oo ku qarqoon tasbiix iyo tamjiid misna ilaahay bay dembi dhaaf u weydiinayaan mu'miniinta oo malaa'igta sharaftaa leh baa innagaa mu'miniinta ilaahay waxay inoo weydiinayaan dembi dhaaf iyo istikfaar wayastakfiruuna liladiina aamanuu bal hadda u fiirso cajaaibtaas xaalkooda waa kaas marka mu'miniintan waxaa la leeyahay xilligii nebiga joogtay iyo mar kastaba xilligii nebiga calayhi salatu asalaam si kastoo gaaladu idiin dhibto martabadaynu sidaasi u sarraysaa malaa'igta carshuraxmaanka xambaarsan kuwa dhinacyadooda jooga sidaa ilaahay u caabuda baa maca daalika rabbi idiin tuugaya marka kuwaan dhibtooda ku sabro waxaad ogaataan iimaanka qalbigiinna ku jira cajaa'ibta uu leeyahay ilaa mala-ul calow xaggaa sare laydiin istikfaar dalbayo waa tanoo qaa'iliina xaalay leeyihiin malaa'igtu rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyow wasicta waad waasac noqotay kulla shay-in shay dhammaantiis raxmatan min jihati raxmad iyo wa cilman min jihati cilmi ilaahayow rabbiga nagiyow rabbanaa xarfunidaha la iska gooya rabbanaa ilaahayow rabbiga nagiyo shay kastaba raxmad iyo cilmi baa ugu waasac noqotay raxmadaadu wax kasta u waasac noqotay cilmigaaduna wax kastoo u waasac noqday raxmad iyo cilmi bay ilaahay horta ku sifeeyeen ee faqfir ilaahayow u dhaaf liladiina kuwa taabuu noqdeen oo watabacuu raaceen raacay sabiilaka wadadaada raacay horta meesha waxaa laga qaadanayaa marka koowaadba intaadan baryada iyo su-aasha iyo wixii aad rabtay aadan weydiisan ammaan in qofku la yimaado ilaahay ammaano rabbanaa wasicta kulla shayin raxmatan wa cilmaa horta midaasi waa ammaan ilaahay markii la ammaano ilaa ducada aadaabteeday ka mid taha marka horeba ilaahay in la ammaano kabacdi baa ilaahay weydiisanaysaa markay ammaaneen ilaas waa laga baranayaae markaas waxay dhaheen ilaahayow marka adoo saasa ilaahayow waa hanaaun qabla ducaa baa la yihahda ammaan ducada horteedaa waa tacliimu lcibaad addoommada waxaa la barayaa adaba su-aali tuugmada iyo ducada aadaabteeda haa hebelow ducee ama inoo duceey ilaahu waxaa isi horta waa laga horeeyaa ilaahay ammaan haa luqadaa doonta ku ammaan alxamdu lilah ahanaaءu lilah alcadamatu lilah ashukru lilah waka nebigana ku salli calayh sala slam ducaadu nidaam iyo aadaab bay leeda haddaad doonto luqadaa doonta ku dheh markaa kabacdi baa ilaahay wixii weydiisanaysaa waxaa yastamdiruuna ixsaanah ilaahay samafalkiisa iyo fadligiisa iyo nicmayntiisa waxaa lagu da'sanayaa oo lagu soo degsanayaa waa ammaantaas inaa marka hore lala yimaado rabbanaa wasicta kulla shayin raxmatan wa cilmaa ee faqfir ilaahayo u dhaaf liladiina kuwa taabuu ilaahayo kuwa toobadkeen xumihii ka noqday ee shirki ka noqdo macaasi ka noqdo u dhaaf oo watabacuu raacay sabiilaka adiga wadadaada waa sabiil alxaqi weeyaan ambiyada ilaahay ay la timi waqhim ilaahu ka dheere kuwaas cadaaba aljaxiimi jaxiime cadaabkeedana ilaahu ka dheere rabbanaa ilaahayow rabbiga nagayow wa adkhil geli hum addoommada iyaga jannaati cadnin nagaadiga jannadeeda ka sifee allatii jannadaasu wacadtahum ilaahu aada u yaboohday oo aada u ballanqaaday ilaahayow geli ilaahayow jannadaa geli wamana geli adkhil hum damiirkaas ku cadaf ilaahu iyaga geli iyo wamanna ilaahu geli salaxa wanaagsanaaday oo min aabbaa'ihim aabbayaashooda ku bayaansanoo ka mid a iyo wa aswaajihim aswaajtooda iyo wa duriyaatihim duriyaadkooda ilaahayow kuwa saalixiintaha aabbayaal iyo aswaaj iyo owlaad intaba ah ilaahayow geli jannada jannaatu naciimka ah ilaa qofkii haddii cad ka mid ah ama jirkiisa qayb ka mida la-yahay waxaa walbahaar baa ku jira marka qofkii ilmihiisii iyo xaasaskii iyo aabbayaashii iyo waalidkii inuu helo waa laisku keenayaa markii laysku keenana kii ugu camal wanaagsanaa ugu darajo sarreeyey meeshuu joogaa laskugu layskugu geynaya sidaa weeyaan dhankay u badan yihiin layskugu dheelmi maayee kan ugu camal wanaagsan meeshuu joogo baa laiskugu geynaya darajadiis halkaasaa la geynaya indhahoodii baa qabowsanaya marka sidaa markay dhacdo innaka waxay dhahayaan malaa'igtii baa hadlaysa ilaahayow adigu anta adigu alcasiizu baa tahay ilaahayow alcasiizu oo qaalibah ilaahayow baat alxakiimu ilaahayow xakiim baat waxaa weeyaan shay kasta meesha maslaxadda ugu jidho ee u habboon baa ilaah u dhigtaa waaqihim ilaahayow ka ilaali ka dheeree weeyaan kuwa mu'miniinta ah asayi'aati sayi-aadka ducadan waxaa weli wada malaa'igti ilaahayow xafid oo waxaad ka ilaalisaa dembiyada ilaahu dembiyada ka ilaali munkaraadka fawaaxishta qofkii ku dhaca halaagaysa ilaahayow ka badbaaday addoommadaasiisan xumaanta ka ilaahu ka celi waman taqi sayi'aati waman midkii taqi aad ka dhowrto asayi'aati sayi'aadka kaad ka xafiddo ilaahayow yowmaydin maalinkaas faqad raximtahu ilaahu waa u naxariisatay waa u raxmaday qofkaa maalinka macnaha qofkaad ka ilaalisa maalinkaa qiyaamada sayi-aadkii natiijadii ka dhalan lahayd weeye oo ciqaabkii ah qofkaa ka dhowrto faqad raximta ilahay xaq dhab ahaan waa u raxmad waa badbaadis wadalika midkaasina huwa isagaa alfawzu liibaan ah alcaiimu ee weyn dalika midkaa isagaa waa alfawz alcaiim dalika maxaa la ishaaraya algufraan dhaafitaankii malaa'igtu ilaahay weydiisteen in mu'miniinta loo dhaafo kow iyo wixii ka dambeeyey oo jannaad ilaahay geli iyo arrimahaas ilaahayu daalika kaas huwa isaga alfawzu liibaan ah alcaiim ilaahu liibaanta weynkaa weeye wey meeshaas markii qofku halkaas helo liibaanta kama dambaysaa wey alladii laa fawza ajmal minhu liibaan ka qurux badan ma jiro waa baase qofkaas maxaa yeelay xoogaha acmaaloo adduunka intay noolaayeen ay soo shaqayseen si kastoo ay naftooda u dhibeen oo soo dhammaato iyadoo wakhtigii lala yimid dhammaaday bay waxay ku helayaan naciiman laa yanqadic nicmo aan go-ayn afcaal dhaqdhaqaaq ay soo sameeyeen bay waxay ku helayaan mulkan laa tasilulcuquulu mulki aan caqliyadu gaari karin ilaa kunhihi ilaa kunhi jalaalihi aysan aysan qiyaasi karin ayay halkaa ka helaya sidaasaa marka dadka halkaa laiskugu geynaya muminiinta iyo dadkoodii wanaagsanaa imaanka ku dhintay waman salax weeye haddaan dadkan dadkii dhalay ama duriyadoodii ama aswaajtoodii waman salaxa saalixiinta aysan soo gelin dee isma hayaan isma hayaan markaas qof kastaa markaa inuu ku dadaalo inuu saalix noo dadkiisana saysan hadhow isku waayin ay saalixiin noqdaan oo kula dadaalaan la rabaa waa aayadda qur-aanka ahayd oo ahayd waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum saasaa laisku haleeshiinaya khayrkaasay la kulmayaan intaasoo dalaa-il iyo adilaah ayaa jidho dadkaas wanaagga ilaahay siinayo subxaanahu wa tacaala iyo cajaa'ibta ay helayaan ma aha wax la koobi kara maaha waa nicmo weyn ayaa ilaahay ku manaysanayaa subxaana wa tacaala malaa'igtii baa marka sidaas sidaasay ugu ergoonayaan waxaa la yidhi malaa'igtu istikfaartan ay leeyihiin ay la imaanayaan waxay muqaabal u tahay markii nebi aadam la abuurayey bay waxay dhaheen ilaahayow atajcalu fiihaa ardada ma waxaa yeelaysaa man yufsidu fiihaa mid fasahaadiya wayasfiku dimaaa dhiigna ku daadiya hadalkaa maadaama hadda ka hor uu ka soo baxay istikfaar bay hadda la yimaadeen ciddii ay markaa ka hadlayeen nebi aadam soo ma ahayn nebi aadam iyo wixii ka farcamay dadkii ka farcamay bay hadda leeyihiin ilaahayow u dhaaf malaa'igtuna waa addoommo macsuumiina waa la dhaafaya waxay la baraarujinayaayo kalaa la yidhi annahu yajibu calaa man takallama fii axadin bishayin yakrahuhu qofkii ku hadla qof arrintii ka hadla kagana hadla arin ou dhibsanayo qofku oo aan habboonayn arrin habban aan ahayn an yastakfira lahu inuu istikfaar dalbo ilaahu addoonkaas hadalkaasaan idhi ilaahu u dhaaf ilaahu u dhaaf ilaahu saamax ilaahu saa u yar wacalaa kulli man aadaa hayra qof kastoo kayrkiis dhiba oo cid kale adiyadiisu iyo dhibtiisu gaadho an yajburahu inuu ku kabo biiisaali nafcin ilayhi nafci inuu gaarsiiyo ducadaasaa kow ka ah inuu nafci gaarsiiyo maraax tafsiirkaasuu ku sheegay fawaa'idka iyada ah iyo cajaa'ibtaas darsigeenu intaasuu ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب